haatana waxaad ku soo dhowaataan caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheeka la xidhiidha fargal ama faraati waa qofba sida u yaqaanee qoyskii lahaa dib loogu soo celiyey in ka badan toddobaatan sanno kadib waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in farantiga ay magacyo iyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka turjumayay dabcan sababta ay muddadaasi u qaadatay sida loo helay iyo weliba macnaha ku duugan fargalkaasi dib loo celiyey barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintii alabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin
taada quruxdu waa baad isaaqde qalanjooy wadankan ku dariiqadheer koob iyo labaatanaadii heesoodii weeye midhihii baa iyagaaba koranaya haygaadkeen midhaha ee iisoo fududee eraya soo noqnoqonaya inta badan laakiin ani waxaan jecelahay heesta inaan ku labalxaadsado oo barnaamijkuna wacweyska washington soo dhowaada dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba bal inta aynaanu gelin dulucda sheekada iyo weliba xubinta alabuurka iyo heesaaga aynu marka hore barnaamijkeenna ku furanno codka fanaaniinta kinsi xaajaadan iyo weliba siciid miraxyda
aa
wanaagsi moogtahay ashaqan wax dheereen sida roob la muudiyaankeediluuyahay dararagsi moogtahay ashaqan wax dheereen sida roob la muudiyaankeediluuyahay xalaga magaare horta ilakaaya naanu dhumiya xalaga magaare horta ilakaaya
imika dhudhumiyo miyaasa dhawaada
awalba igama dheerayn
adabka miyaa miyaa ku saara
heestaasi ay sida talantaaligaa codkooda inagu soo gaarsiinayeen fanaaniinta siciid miro xaydar iyo weliba kinsi xaaji aadan aynu intaasi kaga soo gudubnay islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno taxanaha nolosha aadamaha ayaa ah mid ay ku gadaaman yihiin waayo kala duwan oo xuskooda iyo weliba xusuustooda wataa kuwaasoo inta badan lagu muujiyo waxyaabo maguuraan ah si aanay mahadhooyinkaasi u duugoobin islamarkaana ay qarniyaal u sii jiraan loogana sheekeeyo jiilba jiilka uu ka dambeeyo waxaana ay dadku ku kala duwan yihiin sida ay u dhiteeyaan xusuustoodaasi iyo weliba waayaha ay soo mareen iyadoo qaarkood ay buugaag qoraan cajalada ku kaydiyaan halka kuwo kalena ay ku weeleeyaan halkii ay isleeyihiin way ku kaydsanaan karaan waayo waayo haddaba aan ku soo dhowaada dhegaystayaal waxaa ka qaar ka mida warbaahinta dunidu ay qaadaa dhigays qoysa dib u hantiyey fargal ama faraati xusuusu ku lahaa oo ka maqnaa muddo dhan saddex iyo toddobaatan sanno kaasoo haatana dib loogu soo helay islamarkaana si lama filaana gacantooda u soo galay arrintan oo la yaab iyo weliba taariikh cusub ku noqotay qoyska uu ka dhashay ee qofkii lahaa fargalkan iyo weliba sida ay uga falceliyeen oo iyaduna xiisaheeda leh waxaa inoo haya oo aan sheekadaasi ku soo dhowayn doonaa weriyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal
waa ku dhowahay cabdi xakiin waana mahadsan tahay waan gartay ugu horreynba haddaynu eegno oynu sheekadan soo qaadano sheekadani xaggey ka dhacday se goormay soo shaabaxday
cabdi xakiin sheekadan waxay ka dhacday gobolka south carolina ee dalkan maraykanka waynuu geli doonaa fargalkan iyo weliba nuxurkiisa wixiisa laakiin bal markiisuu horeba su ku lumay ama uu ku halaabay fargalkan wuxuu ku lumay qofkii lahaa ee hadda loo soo helay ayaa xilligaasi ahaa isagoo dhalinyaro ah wuxuu u baxay banaanbaxa ama waxa loo yaqaano bicniga oo duurka ama keymaha ama dhulalka bannaan intay aadaan dadka ay wakhtiga kusoo qaataan ay kusoo cunto karsadaan ay dalxiiska u aadaan marka qof dalxiis ku maqan ayaa farantiga lahaa sidaa ayuuna muddadaasi dheer hadda laga joogo ku dhumay
see loo soo helay hadda muddo dheer baa kasoo wareegtay fargalkan horta wuxuu dhumay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartankii waa fargal la dhihi karo saddex iyo toddobaatan sano jir iyo weliba muddadii qofkii u kalume uu lahaa intay noqon kartana lama oga marka ninkii lahaa fargalka markii uu muddadaasi ka lumay ayaa hadda nin kale ayaa baxay oo isla meeshii banaanbax ama dalxiis u aaday ninkan ayaa meesha wakti ku qaatay kadibna saddex iyo toddobaatan sano kadib nin isla meeshii u dalxiis tegay ayaa soo helay fargalka wuxuuna kusoo helay dabcan ninkan wuxuu isticmaalaa birlabta iyo waxyaabahaas marka ayuu dhulka u isticmaalay kadibna siduu meelaha ugu baarbaarayay ama uu wax ugu raadinayay farantigii baa soo shanqaray sidaa ayuuna farantigii ku helay
nuxur ahaan markaynu eegno in qofu uu fasax u baxo oo fargal ka lumo ama ay alaab ka lunto iyo inuu qof marka dambe helo macno badan ma samayso oo de inta badan maalin kasta biraa la helaa waxyaaba badan ba halkaa laga helaa fargalyaa laga helaa maxaa si gaara u soo jiitay ama fargalkan macnaha gaarkaa u yeelay uu kaga duwan yahay waxyaabaha la helaya caddacakiin farantigan waxyaabaha uu kaga duwanaa waxaa ka mid ahaa in farantiga ay magacyo iyo iyo nambaro ku qornaayeen magacyadaas oo ka turjumayay dabcan dugsigii sare ee qofka farantiga lahaa uu dhiganayay xilligaas fasalkiisii iyo weliba maaragtay waxyaabo aqoonsi ah oo lagu garan karo taas ayaa marka waxay keentay in ay gaar noqdaan lana xiiseeyo sheekadan siduu markaa ku helay qofkii lahaa fargalkan dee waxaynu tilmaanay in muddada intaa le ka hor fargalkana lumay ama uu dhowr iyo toddobaatan jir yahay siduu kusoo helay qofkii marka ninkan markii uu arkay xarfaha lasoo gaabiyey ay ku qoran farantiga iyo nambarada ayuu toos wuxuu u aaday iskuolkii qofka farantiga ka lumay uu xilligaasi dhiganayay weliba classkii ama fasalkii ayaa ku qornaa kadibna maamulkii iskuolka ayuu u tegey waxaana loo baaray magacaas arday la dhihi jiray oo xilligaas dhigan jiray kadibna waa loo sheegay inuu ardayda ka mid ahaa wixii markaas ka dambeeyeyna waxaa la siiyey xitaa meelaha laga heli karo ama uu ku wardambeeyey qofkii uu farantigaasi ka lumay saddex iyo toddobaatan sano ka hor saddex iyo toddobaatan sano muddo yar maa dee qofka markaa weliba u baxayay fasax iyo bicnic iyo meelaha maxaan ku dhaha kusoo nasanayay haddana dhowr iyo toddobaatan sano kasoo wareegtay da hadda daaba uma hadhin qofkii ma helay markaasoo ma guddoonsiiyey nasiib daro horta wuu tegey oo qoyskii ninka ayuu u tegey oo toos maarata ciwaankii halkaas ayuu u geeyey laakiin ninka farantiga lahaa ee odayga ahaa ee saddex iyo toddobaatan sano ka hor uu ka lumay wuxuu geeriyoodayba laba kun iyo lix iyo tobankii laakiin wuxuu la kulmay qoyskiisa gaar ahaan xaaskiisa oo koob iyo sagaashan sano jir ah iyadii ayuuna uga waramay farantigii uu tusay kadibna iyadii ayuu guddoonsiiyey iyada laftarkeeda daadeedu aan yaraynba koob iyo sagaashan sano waa cimri yar maaha ma hadashay haweeneydan oo iyada laftarkeedu inuu ninkani raadiyey ama ay ka warqabtay amaba macnaha uu sameeyey dareenkeeda ma sheegta
markii farantiga uu guddoonsiiyey dabcan iyaga ayaa iska leh maadaama uu odageedii lahaa uu geeriyooday markii waxay sheegtay in farantigan aysan hore u arkin ama aysan ahayn wax iyada ay ka warhaysay oo ay ogeyd laakiin waxay sheegtay in wax iyada kasii horreeyey uu ahaa oo intaysan iyada isguursanin ayuu farantiga lahaa waxay kaloo tilmaantay in ay xusuus u tahay iyaga oo isagii waxyaabo ay ku xusuusanayaan ay u noqonayso laakiin waxay sheegtay farantigan inuu ahaa wax aysan iyada hore uga warhayn aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadaasi inala wadaagayey markana kusoo dhowaada xubintii halabuurka iyo heestaaga iyo weliba qaybtii u dambaysay ee waraysiguu barnaamijka caweyska washington siiye ibraahim maxamed jaamac oo sidoo kale loo yaqaana qadar guud kaasoo ah hal abuur iyo weliba siyaasi iyadoo waraysigana uu kaga hadlayay suugaanta u curiyey ayaynu kasi anba qaadi doonaa halkii uu toddobaadkii hore waraysigu inoo taagnaa wagaag haddii aanu waynu usoo noqon doonaa dhinaca heesaha qadar de dabcan marka laga yimaado inaad heesahan caanka ah hadda ay fanaaniintan aynu kasoo warana qaadayaan inaad samayso iyagana waxaa jira sidaa tilmaantay sugaan aad ka curiso waayaha maxaa kamid a sugaanta kale nolosha waayaha aad ka samaysa iminka taariibtoo kale waaba iyadu waa hees oo kolley laxankeedii gacanta la waaya horta in yar ku yara sheega ama dadka waxaan u sheegaya dhegeystayaasha qaaligaa dhib waxay ka taagan tahay soo saaridda heesaha iyo fanka waxa weeye berigii hore fankan raggani sheeganayaan lagu leeyay maxamed salemaan ba waxaa hebel ba waxaan lahaa horta waxaasi hanti qaran bay haayeen ninka abwaanka heestuu qorayaa wuu dhiibayaa teatarkuu keenaya golaha murtida madadaalada maareeyuhu u dhiibayaa maareeyuhu u qaadayaa naxmiiste halkan jooguu dhiibaya ama qaarib u dhiibaya ama xasangireed buu dhiibaya ama wuxuu dhiibay cabdiqaadir cali cigaal markaba heestii waa la laxmaya markaba muusig baa la saaraya laakiin maanta ayaan darada haysta weliba abwaanka waxa weeye midhihii baan samaynaya midhihii markaan sameeyey kii laxmaya baa laga yaaba inaan australia ka deetana kii tumaya baa istaatu doono noqonaya cabdiwaab candiraaji oo halkan la jooga kii qaadaya baa hargeysa noqonaya sidee la isugu keeni karaa wax walbana qarash iyo inaad waxla yaro wadwadana way soo gelaysaa marka maanta dadkan jooga ee fanka fanaanka heesayana waa kadeedayey kahal abuurkee doonayana wixii soo baxaana waa kadeedayey haddaanad ahayn mid ka mida kooxaha sida asxaabteedoo kale maanta laabsaalax oo kale dee guddoomiye xiddiguu ahaa daahoo kale oo saaxiibka iyo kooxdiisu runtiiana halkiisna aad uga mahadnaqayo oo heeso badan kooxdiisana ay qaadeen waxa weeye isna dee waxa weeye kooxdiibuu dhex fadhiyaa marka waa inaad fanaan u noqotaa oo aad dhex fadhidaa anna markaa waxay isu kay qabo waayey dee dad siyaasadiina wado oo ninkaamid ku jiraan dee dhinaca kale ma wadi karayo waa caqabad taagan weeye marka waxa weeyaan inta badan way dhacdaa aad iyo aad waataan kuleeyahay heesahaygaa sideetanka ah bere horeyso wada bixilayo sanadkan intan u dambeysaan mana yaro gacan banaanaday baan toban heesood israaciyay waana tikeyasa marka tiraaqadaad yaraheshida wax yaro dhaqaajiso laakiin munuba hawsheeda weyn aan kuugu noqdo heesaha waxaan kuugu noqonayaa tahriibka hees la yidhaha aftadan carruurteennii baabiisay ee badihii ku dhammaadeen ee magafuhu uu laayey ee dhibtu haysiy oo hinta dadkii soomaaliyeed dhacaysa ubadkii yaacay iyo waalidkiiba taasaa horta heestaygu keentay marka kolley heestaas way soo bixi waa hees aanan jecelayn inaan dhulka dhigo waan soo daydo markaa heesaha wadanigaa beriga hore geeraar yar baa laga horreysiin jiray marka geeraarku waa ereyo ducimeerisyo ka horreeya heesta intaan muusiga lagu bilaabin marka waxaa imisaa dhalintii dhulka uu sugayay xabsiyadaa la dhigayoo dhul sugaynin nololba imisaa dhaqaaqoo xiskoodi dhibayoo kafaar wareerkii dhulka uu ku wareeba imisaa dhayal fudud xabad lagu dhegsiiyo dhagartaana kii galay dhuunta abidkii oo dhanna loogu talinoo dhuunta abidkii geeraarkaa noocaasaa ka horreeya marka waxaan gelayaa heestii oo waxaa hogatusaaleynayaa heestu waa hogatusaalaysi iyo uga waran dhallinyaradan gurbuhu u soo hilaacaye moodaya inay jannadii qoobka gelinayaan ee laacan dooga quruxda badan iyo aqladan dhaadheer soo eeganaya dariiqadan in qabar in qabarna hooseeyo gurbuhu qabarkiisa hoosena u leeyahay marka waxaan uga bilaabaya dhalintu qiimahay dalka ku leedahay waxay dhaliyahay waxaad tihiin dhabarkaa laftiisiiyo dhudhunkii difaacee dhamacda ridaayey hadduu cado dhankeenna u soo yaro dhambuuqsado marna dhashii ayaad siin dhowrayeen dadkoodii tacabkay u dhigideen dhaxal inay ka reebaan dhaliyahay hadhuuman tahriib ha u dhaqaaqina dhibkaad arkaysaan dere kama horreeyee dhabarka u adkaysta dhabtii waxaa hubaala dhul shisheeye waxayaa dhayal laguma helaye dhalashaa la eegaa dheef la ysku siiyaa marna waxaa ku dhibaba midabkaaga dheehoo lagu oran uma dhalan dhulkan aad ku joogto dhoof baa ku keenay saasay markaa ku soconaysa beydka dambe waxaan kaga hadlayaa reeraha iyo dhibtii keena dhexdhexday carruurtii adu waxaal waran waxaal waran oo waxaad u muujinaysaa adu ah waxaa waraa marka beydkaa dambena waxaan kaga hadla ilaa reerihii inay haystaan ayaan tusay waxaan leeyahay dhibka kalena wuxuu yahay reerahan isdhiibay dhaqankoodii lumiyo waalidkii iyo dhashiisii dhexdood laga shaqa dhexdood laga shaqeeye dhalahan loo maqlayo diintii hadday yidhaahdaan dhabadaa la qaatay haddaan jeelba loo dhigtay ilmihii yaraa ayaa la odhanayaa waxa uu yidhi aabbahay baa dhibaaxay oo dawaataa la xidhaya hadduu is yidhaa dhiidiyo qaadalane waa aniga ilmahay maxaad moodtaa dhex gala gabagabadii haddaynu eegno khadar waayo badan baynu kasoo sheekeynay taariikhaagii hore sugaantaad goobjooga ahayd curintaad curistay heesahaagii siyaasadii intii oo dhan baynu eegnay haddii aan ku dhiibo gabagabada heese kala duwan baa jira iyagana oo dee dabcan waxaad tilmaantay inay aada u badan yihiin heesta gabagabada inoo soo qabo marka
waxaad ku soo adigu koba adigu kobataa jeclaato haddaad xagga dhalinyarada eegaysana waxaan ku oran lahaa walalac haddaad eegayso xagga hanina dadka dhexe iyo dadkii horeba hani ayay noqonaysaa waa hagaag waayo heestihii waxaan u kala samaynay maadaama waktiyadan dambe midho fudud iyo ereyo fudud iyo muusib sanqarh badan bay u baahdaan dhalinyaradan iyo ereyo badan oo soo noqnoqonaya sidaa taa walawalalaadoo kale marka waxa weeye waxa weeye waa awlaadu qarni waaxida wa cishiriin waa dhalinyaradii qarniga koob iyo labaatanaadii heesoodii weeye midhihii baad iyagaaba ka oranaya haygaadkeen midhaha ee iisoo fududee ereyo soo noqnoqonaya inta badan laakiin anigu waxaan jecelahay heesta inaan ku labalxaadsado oo ay heesteedu ay dariiq marto oo waxaan kaga hadlo oy markaa markaad heesta halkaa marinaysana de waa tan marduuf iyo fanaaniinta waaweyn aan la doonto markaa oo kolley barnaamijyada dambe heese badan oo marduuf yay qaadeen oo heesihii hore oo kale ah sida kuwa hore aad aada uma jeeratoo kale ayay markaa bala iyagana la wadaagi doonaa dadka aad iyo aad mayanaya heestaas aynu kusoo gabagabayn doonaa aad iyo aad baanu kugu mahad celinaynaa ibraahim maxamed jaama oo ku magac dheer khadar guun oo de dabcan siyaasaddu baad ku taqaanayna caawa aynu badweyntii sugaanta ee uu curiyey aynu in badan dhex usheexnay oo intii aynu ka gaadhnay aynu ka warannay aad baan kugu mahad celinaynaa khadar aad iyo aad baan horta dhammaan idiin salaamaya dhammaan bahda v o a weliba saaxiibkayga gaarkaa ibraahim xasan garamey taadurley aad baan idiin salaamaya adiga aad iyo aad baan kuu salaamaya saaxiibkayo cabdixakiim shirwac adigana aad baan kuu salaamaya aadna waxaan u salaamaya dhammaan dadka dhegaysanaya murtideenna ama idaacaddaba ku xidhan waxaan leeyahay meel kastoo joogtaanba qof kasta oo dhibaataysanna kurbada adduunka ee haysata ilaahay ha ka faydo ilaahay haynaasturaan leeyahay ifi akraba
walalac walalac taada quruxdu waa baad isaaqde qalanjooy wadankan ku noolaa wadankan ku noolaa ku noolaa
wallay waan isku wacani wadideed liqmano wallay wallay waan isku wacani wadideed liqmano noloshaan wadaagniye nafta weheelu noqoqumano nafta weheelu noqoqumano
walle waadigu wacante wadideeqde qalanjooy walle walle waadigu wacante wadideeqde qalanjooy nolosha aan wadaagane nafta weheelu noqo qalanjooy nafta weheelu noqo qalanjooy wallay waan isku wacani wadideed liqmano wallay wallay waan isku wacani wadideed liqmano noloshaan wadaagniye nafta weheelu noqoqumano nafta weheelu noqoqumano
walle waadigu wacante wadideeqde qalanjooy walle walle waadigu wacante wadideeqde qalanjooy nolosha aan wadaagane nafta weheelu noqo qalanjooy nafta weheelu noqo qalanjooy
heestaasi ay sida wadajirka u qaadayeen barwaaqo qalanjo iyo weliba mubaarak octoobar islamarkaana uu erayadeeda sameeyey khadar guun ayaana dhegaystayaal ugu dambeysay barnaamijkii caweyska washington tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo
waxaad tahay mubaarigo waya kaanu raadinaaye weynamay ukaasimay weynamay ukaasimay sidaad sidaad iigu weyntaay addawaay araga walbahaar kaa idaashada honooy walbahaar kaa idaashada
wallay waan isku wacani caweyska washington waxaa soo jiidanaya cabdixakiim maxamuud sharwac